arrintaas ah dowladda soomaaliya dowladda federaalka cunaqabataysay mashaariicdii puntland dadka soomaaliyeed baan rabaa inay garnaqaan cidda cunaqabataysay iyo cidda kale tusaale ahaan macalimiin baan qaadanaynaa soo maaha dowlad goboleedeed u qaybsanay soo maaha afar boqol afar boqol soo maaha sow dhallinyaro shaqo helaysa ma aha ma annagaa diidnay yaa ka cunaqabateeyey waa miitaal yar weeye dhammaan brojectiyada dalka yaallo oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaasoo kale ama askari la qoraya ha noqoto ama macalin la qaadanaya ha noqoto ama jid la dhisaya ha noqoto wax ama ceel la qodaya ha noqoto dhammaan halkay meeshaas sida loola dhaqmin baa kuwa kalena loola dhaqmaa marka idinka isu diidaan annaga ma diidanin ee mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadayn dadka ha loo ogolaado mashaariicdu waxay dowladda soomaaliyeed ee federaalka iyo waxaan ayadaa ka soo shaqaysa caalamka ayadaa ka doonta ayadaa ka keenta seventy percent budgetkeennu waa mashaariic ay caalamku bixiyaan accountable lama nahay caalamka waxaan u baahan nahay meeshan la geeyay inay dowladdu og tahay waxaa loo baahan yahay oditka xagga joogaayo oditkan inuu la shaqaynayo oo haddii odidka federaalka la shaqaynaya ka xagga joogaayo wasiirku wasiirka inuu la shaqaynayo agaasimuhu agaasimuhu inuu la shaqaynayo haddaan saasi dhacaynin sidee mashaariicdu ku soconayaan agaasime ka mid ah dowladda puntland haddii la yidhahdo xamar ma iman karo haddii la yidhaahdo kuwa halkan jooga xagga ma tegi karo wasiirkii tegi karin xisaabiya tegi karin oo uusan auditorkii tegi karin yaa mashaariicda hortaagan marka idinkaa dadka soomaaliyeed baa oo ay reer puntland ku jiraan ayaa garta la weydiina waxaan rajaynayaa madaxda puntland inaynan misliid garaynin dadka oo aan waxaas loo sheegin laakiin waxa saxdaana waa sidaa dadka in loo ogolaado projectiska siyaasaddaa rabta aaminsanow adugu haddaa rabta meeshaa jigjoog laakiin u ogolow dadka inay projectiyadu u tagaan